halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda ergo codka arrimaha bini'aadamnimada waa sabti taariikhduna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha shanaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada maanta waxaa ka mid a guud ahaan deegaanada maamulka puntland ayaa looga fadhiisanayaa imtixaanka guud ee sanad dugsiyeedka hoose dhexe iyo sare suuqyada kudaarta ee magaalada muqdisho oo laga dareemayo sare ukac roobab ka dahay cabudu waaq oo saameeyey dadka deegaanka iyo xerooyinka barakaca magaaladaasi dadka ku nool sidoo kale waxa aad maqli doontaan barnaamijka xoolaha iyo barnaamijka tiknolojiyadda iyo barnaamijka tacab balse marka hore ku soo dhowaada warka oo inoo soo jeediso leyla cabdi maxamed
afhayeenka qaramada midoobey stephen de greg ayaa sheegay inay muhiim tahay in dowladda suudan ay ku dadaasho xalinta khilaafaadka kala dhexeeya dadka banaanbaxayaasha ah wuxuu tilmaamay afhayeenku in maalmihii lasoo dhaafay ay arkeen warbixinno iyo sawirro muujinaya in si tacaddi ah loola dhaqmayo banaanbaxayaasha taas oo ah mid aan loo dulqaadan karin hoggaanka kumeel gaarka ah ee dalka suudaan ayuu ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan wax khatar gelin kara degganaanta waddanka isaga oo ka dalbaday inay xoogga saaraan sidii wadaxaajood loogu dhammayn lahaa khilaafka daraasad cusub oo lasoo saaray ayaa sheegaysa in musiibooyinka ka dhacay adduunka ay sababeen in qiyaastii laba boqol lixdan iyo shan milyan ay ku barakacaan tan iyo markii hay-ad lagu magacaabo i d m c ay bilowday xog uruurinta xog uruurinta oo ay soo bilowday tan iyo sanadkii labada kun iyo sideedii ayaa sheegaysa in tirada barakaca ee musiibooyinka ay ku saddex jibaarmayso tan rabshadaha iyo loolanka siyaasadda iyada oo la tixgelinayo heerka miisaanka iyo baahida loo qabo in wax laga qabto khatarta barakaca lala xiriirinayo musiibooyinka ayaa si cad loo qeexay ajendaha siyaasadeed ee caalamiga ah ee ku saabsan dhimista musiibooyinka iyo isbeddelka cimilada dhibaatada musiibooyinku waxay u badan tahay inay kororto oo ay noqoto mid sii badata mustaqbalka warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay liila cabdi maxamed oo inala socodsiinaysay warka arrimaha bini'aadamnimada haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddayada
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
guud ahaan maamul goboleedka puntland ayaa maanta oo sabti ah looga fadhiistay imtixaanaadka guud ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey cabdiraxmaan maxamed xaaji wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland ayaa goor horeba shaacisay in sanaadiiqdii imtixaanka kamadanbaysta ah ee fasalka afraad ee dugsiga sare iyo fasalka sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ay gaareen dhammaan xarumihii loogu talagalay ee gobollada sagaalka ah ee puntland imtixaanka ayaa si rasmi ah u bilowday sabtida maanta inta badan ardayda dugsiyada sare ee goobaha imtixaanku ka dhacayo ayaa ku gelaya goobo aan ahayn iskuulladoodii dugsiyada hoose qudhooda ayaa meelaha qaar sidaasi ay ka jirtaa waxaana arrintaasi ay badanaa wasaaraddu u samaysaa inay isku misho ardayda iskuullada kala duwan tirada ardayda imtixaanka gelaya sanadkan ayaa aada uga badan ardaydii sanadkii hore oo ahaa shan iyo toban kun oo arday arbacadii toddobaadkii hore ayay bilaabatay gaarsiinta imtixaanka ee meelihii loogu talagalay sida ay wasaaraddu sheegtay arrintaas ayaa ku soo beegmaysay iyadoo meelaha qaarkood ay ka jireen roobab xoog leh oo saamayn ku lahaa isu socodka balse aan wax dhibaato ah u geysan in imtixaanku uu gaaro meelihii loogu talagalay waa imtixaan midaysan oo ay puntland soo waday sagaalkii sane ee u dambeeyey waxaana aad looga taxadaraa ammaanka imtixaanka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland ayaa khamiistii ku amartay guddoomiyaasha gobollada iyo kuwa degmooyinka imtixaanku ka dhacayo inay si dhow ula shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada si habsami u socodka iyo ammaanka imtixaanka loo xaqiijiyo wasaaradda waxbarashada puntland waxa ay sheegtay in ciidamo xoog leh ay ka qayb qaadanayaan ilaalinta imtixaanka ee sanadkan waxaa sidoo kale tababaro ku aadan habka qaadista iyo ilaalinta imtixaanka la siiyey macallimiinta iyo kormeerayaasha culimmada diinta ayaa ka qayb qaatay tababaradaas oo baraarujin ku aadan ammaanka siiyey macallimiinta iyo kormeerayaasha sida ay sheegtay qeybta imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada puntland waxaa maanta imtixaanka u fariisanaysa lix iyo toban kun oo arday oo isugu jira form four iyo eight ayaa imtixaanka u fariisanaysa imtixaankuna wuxuu ka dhacayaa boqol iyo lix xarumood sidii horeyba aan u sheegnay lixdan iyo afar ka midihii ay yihiin ay yihiin dugsiga dhexe ama fasalka sideedaad afartan iyo labana ay yihiin form fourka ayaa imtixaanku ka dhacayaa dhammaan deegaamada puntland oo dhan imtixaankaasi wuu taabanayaa dhammaan gobolada oo dhan sagaalka ah ee puntland imtixaankaasi wuu ka dhacayaa ilaa hadda ilaa hadda alxamdulilah wax caqabada ma hayno waxaan ka baqaynay roobabkii da-ayay guga oo asbuucii hadda aanu soo dhaafnay aada u da-ayay ayaanu ka baqaynay san iyo shalayto nasuwaga jaray laamiga gooyey wasaaradda waxbarashadu iyadoo kaalmaysanaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga labadaba imtixaankaas waa la dhaafiyey dhammaan sawagii fatahayay ee biyaha soo soo soo rogay imtixaankiina saacaddan hadda aan kula hadlayo goobihiisii wuu ka wada bilaabmayaa imtixaankan ayaa kusoo beegmayay xilli ay dowladda federaalka ah ee soomaaliya hakisay imtixaankii guud ee ka socday koonfurta iyo bartamaha dalka muddo saddex maalmood ah kadib markii si hoose loo dusiyey dhammaan maadooyinkii la galay islamarkaasna suuqa lagu kala iibsaday dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay joojin doonto internetka marka uu imtixaanku dib u bilowdo toddobiyo labaatanka mey laakiin imtixaanka sabtida maanta ah ka bilowday deegaanada puntland wax saamayn ah kuma yeelan doono adeegsiga internetka cabdiraxmaan maxamed xaaji radio ergo garowe
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay cabdiraxmaan maxamed xaaji oo warbixintaasi inala socodsiinayey haatanna dhegaystayaal bal aan idin dulmaro saadaasha roobka robabka guga ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa kusii faafay guud ahaan soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoo xarumo badani ay diiwaangeliyeen roobab dhexdhexaada iyo kuwa culus gaar ahaan qaybo ka mid ah somalilan iyo etoobiya waxaa la diiwaangeliyey roobab culus oo horseeday waxyeelo heerarka webiga shabeelle iyo jubba ayaa kordhay saadaasha roobabka iskudhafka ee saddexda maalmood ee soo socota waxay muujinayaan roobab dhexdhexaad ah oo ku baahsan waddanka oo idil marka laga reebo somalilan iyo qaybo ka mid a gobollada koonfurta sida gedo kuwa oo roobabkooda uu yaraan doono ama aanba roobab ka jiri doonin roobabku waxaa la filayaa inay sii kordhaan inta asbuuca soo socda balse uu xoog u hooseeyo marka loo eego toddobaadkii hore
dhegaystayaasha jooga cabud waa galinsoor iyo dhafad waxay redio ergo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo ka dhagaysan karaan fm-ka redio samukaab
waa tahay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tiknolojiyadda oo alaab oo inoo soo jeediyo cabdixamiid cabdicasiis
kulanti wanaagsan dhegeyste kusoo dhowaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha teknolojiyada oo aan kula socodsiinay anigoo ah cabdixamiid cabdicasiis qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gaari xamuul ah oo aan wado u baahnayn oo lagu tijaabiyey sweden burcad internetka ah oo weeraro kula wareegtay malaayiin doolar oo la baabi'iyey gaari xamuul ah oo aan lahayn wada ayaa lagu tijaabiyey dalka sweden iyadoo lagu dhex kaxeeyey wado mashquul ah oo gaadiidka uu ku badan yahay wuxuuna gaarigaasi badeecooyin ka soo qaaday aagag ay warshadaha ku badan yihiin shirkadda laga leeyahay dalka sweden oo lagu magacaabo enride ayaa howlgeliyey gaarigan danabka korontada ku shaqeeya looma sameyn meel uu fariisan karo qof bani aadam ah si uu gaarigu u kaxeeyo shirkadda waxay sheegtay tijaabadan oo socon doonta ilaa ay dhammaadka sanadka labada kun iyo labaatanka in ay tahay tii ugu horreysay ee nooceeda ah sidoo kalena ogolaansho loogu helo in lagu kaxayn karo waddo u furan tahay dadweynaha gaariga waxaa si buuxda looga hagayay meelo fog iyadoo aan la socon qof wade ah oo shuukaanta la wareegi karaa haddii wax qaldamaan gaariga oo noociisa tahay tibod waxaa dhaqdhaqaaqiisa la socday haga meel fog jooga kaas oo maamulkiisa la wareegi karay haddii loo baahdo shirkado kale ayaa hore u dhamaystiray tijaabooyin noocan ah balse waxaa mar kasta la socday wade in uu shaqo galo diyaar u ah haddii ay sababo timaado gaariga xamuulka ah oo qaado labaatan lix tan waxaa ku xirnaa gacmirooyin iyo qalab loogu talagalay in ay dareemaan dhaqdhaqaaqa ku hareeraysan kuwaas oo ogaan kara walax dhinac kasta oo u soo jirsada ilaa iyo saddex boqol iyo lixdan digrii wuxuu gaarigan ruqsad u haystaa inuu geli karo safaro gaaban uu ka dhex sameeyo bakhaarada magaalada wuxuuna saacaddii socon karaa shan kilomitir madaxa shirkadda enride oo lagu magacaabo robert falk ayaa sheegay in wadahadallo ay ku jiraan shirkadaha wax daabula si ay uga caawiyaan dhinaca daabulidda dhinaca dalabka meesha kama uusan saarin in ay mustaqbalka xiriiro la yeeshaan shirkado waaweyn sanadka dambe sanadka dambe ayuu xusay in ay dalban doonaan ruqsad ay ku adeegsan karaan waddooyin kale oo waaweyn iyo in ay gaaraan dalka maraykanka qodobkeen labaadna waxaa ku eegi doonaa burcad internetka oo weeraro kula wareegta malaayiin doolar oo la baabi'iyey kooxa caalami ah oo weerar burcadnimo internet ah ka geystay ayaa la baabi'iyey waxay lacag dhan boqol milyan oo doolar ka xadeen dad gaaraya afar boqol oo kun oo qof iyagoo adeegsanaya malwer waxaa la qaaday howlgal boolis iyo baaritaano ay iska kaashadeen dalka maraykanka bulgariya jarmalka georgia moldivia iyo ukraine koox burcad ah waxay u dhaceen kombyutaro iyagoo adeegsanaya malwer lagu magacaabo gosname waxayna heshay warbixin xisaabaadka banki online-ka ah toban qof oo xubno ka ah shabakadda burcadka waxaa dacwad lagu soo oogay magaalada pittsburg ee dalka maraykanka waxaana loo haystay in ay lacag xadeen si sharci daro ahna bankiyo maraykanka laga leeyahay iyo kuwo dibadda ay u marsiiyeen lacago suuq madow ah waxaa la sheegay in lagu raad joogo shan qof oo u dhalatay ruushka kuwaas oo wax ka sameeyey maalweerka weerarka lagu geystay hogaamiyaha shabakadda iyo kaaliyihiisa dhinaca farsamada waxaa dacwad lagu soo oogay georgia qof kale oo xubin ka ahaa islamarkaana qaabilsanaa la wareegista xisaabaadka bankiga oo kala duwan wuxuu maxkamad ku wajihi doonaa maraykanka kadib markii ay u gacangelisay dalka bulgariya qof kale oo xubin ka ah shabakadda oo la aaminsan yahay in uu ka dhigay malweerka mid aan la ogaan karin xiliyada weerarada waxaa lagu hayaa dalka moldovia laba kale oo lacag suuq madow ah in ay ka gudbiyeen u eedeysan waxaa dacwadooda taallaa jarmalka waxay weeraradu ka sameeyeen ganacsiyo yaryar shirkado dhinaca sharciga ah iskaashiyo ganacsi oo caalami ah iyo iyo ururo faa'iidadoon ahayn oo kuwa aanay dowladdu maamulin ah xisaabaadka banki online-ka ah toban qof oo xubno ka ah shabakadda burcadka waxaa dacwad lagu soo oogay magaalada pittsburg ee dalka maraykanka waxaana loo haystay in ay lacag xadeen si sharci daro ahna bankiyo maraykanka laga leeyahay iyo kuwo dibadda ay u marsiiyeen lacago suuq madow ah waxaa la sheegay in lagu raad joogo shan qof oo u dhalatay ruushka kuwaas oo wax ka sameeyey maalweerka weerarka lagu geystay hogaamiyaha shabakadda iyo kaaliyihiisa dhinaca farsamada waxaa dacwad lagu soo oogay georgia qof kale oo xubin ka ahaa islamarkaana qaabilsanaa la wareegista xisaabaadka bankiga oo kala duwan wuxuu maxkamad ku wajihi doonaa maraykanka kadib markii ay u gacangelisay dalka bulgariya qof kale oo xubin ka ah shabakadda oo la aaminsan yahay in uu ka dhigay malweerka mid aan la ogaan karin xiliyada weerarada waxaa lagu hayaa dalka moldovia laba kale oo lacag suuq madow ah in ay ka gudbiyeen u eedeysan waxaa dacwadooda taallaa jarmalka waxay weeraradu ka sameeyeen ganacsiyo yaryar shirkado dhinaca sharciga ah iskaashiyo ganacsi oo caalami ah iyo iyo ururo faa'iidadoon ahayn oo kuwa aanay dowladdu maamulin ah
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixamiid cabdilcasiis oo inala socodsiinayey barnaamijka tiknolojiyadda
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda ergo codka arrimaha bini'aadamnimada waxa ay dhegeystayaashu ina lagala soo xiriiri karaan taleefanka bilaashka ah ee labo eber laba iyo toban haatana dhegeystayaal suuqyada kudaarta ee magaalada muqdisho ayaa sare oo kac laga dareemayaa kadib markii ay yaraadeen kudaartii la keeni jiray suuqyada waryaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan inoo soo diyaariyey qiimo koror ayaa muddo shan bilood ah ku yimid qudaarta lagu iibiyo suuqyada saybiyaano bakaaraha suuqa beerta suuqa banaadir wadajir iyo xamarweyne ee muqdisho markii ay yaraatay qudaartii laga keeni jiray beeraha oo badankood ku tiirsanaa biyaha webiga shabeelle webiga oo qalalay bishii saddexaad ee sannadan waxaa biyihiisa ka faa'iidaysta beeraleyda gobolada shabeellada hoose shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo suuqyada magaalada muqdisho qudaarta looga keeno inkastoo hadda uu webiga biyo keenay haddana ma gaarin heerkii beeraleydu ay qudaar kusoo goosan lahaayeen taas oo xoojinaysa korarka qiimaha qudaarta hadda la iibiyo suuqyada oo ay qudaar keeni jireen gaadiid ka badan soddon ayaa hadda la keenaa wax ka yar toban sida ay inoo sheegeen qaar ka tirsan dadka qudaarta iibiya waxaana hadda inta yar oo ay helaan laga soo gooyaa beero ceelbiyoodyo lagu waraabiyo qudaarta dadku sida maalinlaha u isticmaalaan ee qiimo korarka ku yimid waxaa ku jira baradhada oo kiiladii la iibiyo afartan kun oo shilinka soomaaliga halka markii hore la iibin jiray siddeed iyo toban kun nyaanyada waxaa tanagii hadda la iibiyaa afar boqol kun oo shilinka soomaaliga waxaa markii hore la gedi jiray boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga haafka liindhanaanta ayaa hadda maraya malyan iyo laba boqol iyadoo markii hore uu ahaa shan boqol kun oo shilinka soomaaliga sida uu reediyo erga u xaqiijiyey xasan maxamed sakeel oo ka mid ah ganacsatada qudaarta iibiya qiimo korarkan ayaa si gaara u saameeyey dadka iibiya qudaarta oo ay ka mid tahay caasho xasan maxamuud oo qudaar ku iibisa suuqa banaadir ee magaalada muqdisho waxay sheegtay in maalinkii ay u imaan jirtay toban loor oo qudaar noocyada kala duwan ah haddase maalinkii waxay sheegtay inay ku adag tahay in laba loor ay keensato lacag dhan saddex boqol kun oo shilinka soomaaliga ayaa maalinkii kasoo geli jirtay ka hor qiimo korarkan waxay hadda sheegtay in ay adag tahay helista konton kun oo shilinka soomaaliga caasho ayaa xustay in lacagta ay u kala qaybiso nolosha maalinlaha ah iyo waxbarashada caruurteeda oo sagaal ah
marka hore faa'iido way noogu jirta laakiin hadda faa'iido kuma jirto qudaarta ayadaa isku celcelisa ayadaa lafa dhuminayso ayadaa khasaaro dhoo keenayso ayadaa mid bolola midaa kaa halaaba midaa kaa cadaana midaa kaa dhumaa marka faa'iido laguma hay qaba hadda laakiin marka faa'iido waa lagu qabay wax badanaa waaye lacagaha hataa waa kaa go'ayaan qarash waa kaa go'a shayga u baahanta lacagta kaa go'ay oodan awoodin ma iskii looga baahan yahay
lix ka mid ah caruurteeda ayay ka bixisaa waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe oo bishii laga qaado lacag dhan soddon iyo afar dollar inkastoo ay inoo sheegtay in waxba aanay iska bedelin bixinta qarashka waxbarashada haddana waxay ku maareynaysaa lacagta yar ee sida maalinlaha suuq ay ugu hesho caasho oo degan degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxay qudaarta iibinteeda ku jirtay toddoba sano iyadoo ka keenta magaalooyinka afgooye jowhar janaale oo ka kala tirsan labada shabeelle marka laga tago dadka qudaarta iibiya ee saameynta ay ku yeelatay qiimo korar ayaa sidoo kale waxay saameyn ku yeelatay dadkii iibsan jiray qudaarta oo badankood sheegaya in aanay awoodin in qudaarta iibsadaan waxaana dadkaasi ka mid ah xaliimo xasan maxamed oo ku nool xaafadda jaamacadaha degmada hodan ee magaalada muqdisho waxay sheegtay in xilligii qudaarta raqiiska ahayd ay si joogtaa u iibsan jirtay balse hadda aysan gadan karin ma awoodinaa iibsado sababtoo ah aaday qaalu tahay quraacdii oo kale hal doolar nus doolar aa kusoo samaysan jira bardhoo kale laakiin hadda wax walba way qaaliyoobeen maalintii saddex doolar afar doolar quraac kaliya ma sameyn karto waxaan sameeyaa hadda bariiska cuntada raashinka oo kale aa taqaanaa bariiskoo kale aan ku daraa hilib hilibkaas ayaan ilmaha ku siistaa sababtoo ah qudaarta ma gadan karo xasan maxamed muudey waxa uu ku nool yahay tuulada irdoole oo magaalada afgooye u jirta shan kilomitir waa beeraley shan hegtar oo qudaarah ay kaga qalashay biyola-aanta webiga shabeelle ee bishii maarso ee sanadkan muddada webiga uu qalalnaa waxa uu sheegay in caano laga liso ari u jooga laga dhalin jiray subag isbuuciina uu suuqa geyn jiray shan liitar oo subag ah oo uu ku iibin jiray shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga taas oo uu ku dabari jiray nolosha reerkiisa laba wiil iyo gabar oo uu dhalay ayuu sheegay in ay kala dhigtaan fasalada lixaad toddobaad iyo fasalka saddexaad dugsiga sare oo guud ahaan uu ku bixiyo qiimo dhan labaatan doolar ma jiro ayuu sheegay arday lacag la-aan kaga haray waxbarashada balse waxa uu xusay in noloshii caadiga ahaa ay adkaatay qarashka badan ee ka gala beertiisa ayuu sheegay in gebi ahaan uu khasaaray oo wax faa'iida ah uusan ka helin xilligaana uu qorshaynayo in mar kale tacab uu galo maadaama webiga uu biyo keenay kun iyo laba boqol diyaarintu ahaa tan boqolna warkaas saddeed kun toban boqol dollar alxamdulilah waa somanax waa laga heli laakiin wax naf lama aha miyihii xumooga xoogo biyaha ku dhibceen hasha maaso kuwaasoo la guri waxay gurisa afartan laba maraa laga guri min afartan min konton maaso laga guray oo maaso afartan la gadaayo marka kollii waa haddii aan celceliy celceliy celceliy celceliy laba boqol dool waa laga heli laba boqol dool oo khasaare celin waa laga heli oo abuurkii kusoo dheg kusoo dhigaya camal waxaa jira beeraley ceelbiyoodyo beerahooda ka dhex qotay kuwaas oo badbaado uga dhigaya dalagyada u beeran dadka arrimaha beeraha wax ka yaqaana ayaa arrinkaa ku tilmaamay in ay tahay mid beeralayda looga baahan yahay in xal kale ay la yimaadaan oo beerahooda ay ku badbaadin karaan marka webiga uu qalalo cabdikariin xasan maxamed waa qabiir dhanka beeraha cilmiga beerahana wax ka bartay waxa uu haystaa shahaadada koowaad ee jaamacadda waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in tusaale laga qaato sannadihii hore ee lasoo dhaafay si aysan u soo laaban waxa uu sheegay in beeralaydu aysan jirin cid ka caawinaysa tacabka balse iyagu looga baahan yahay in isku tashi ay sameeyaan tegitaanka webiga oo kaleeto marka loo soo galoo kaleeto waxaa jirta beeraley badan oo xilliyada qudaarta ay saartaan oo kaleeto oo webigii uu ku tago waxaa laga yaabaa saddex bilood oo kale meesha ay ka rabeen in rajo fiican oo beertiin kasoo godo iyo dhaqaalo badan ay ka helaan waxaa imaanaysa marka webigii uu ka tago inay meesha ay ka dhalato inay geedihii meesha ay qalalaan sidoo kale haddii layia si loo fiiriyo waxa lagu xallin karaa kali ah inay beerta beerwalo beerooyinka intay isku leexdaan oo kaleeto in la samaysto biyo kayd ah oo kaleeto biyihii inay meesha intay jeexaan war kale gooniya inay ka samaystaan run ahaantii hadday gacmo kaleeto ay sugaan koley uun ayaga haddaysa waxba qabsan cid wax u qaban karta lama arko maxamed cabdixasan radio ergo muqdisho aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan weli waxaad inagala socotaan raadiyo ergo dhegaystayaal
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhow dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa muwjadda f m ta ee raadiyo jowhar maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada hadalhaynta dhegaystayaasha oo alaaba aad kala socotaan idaacadda ergo waxaa alaabaysha ku haya inoona soo jeediya cabdixamiid cabdilcasiis waxaan ka waraystay maanta qodobada uu inoo haayo iyo waxa ay kala yihiin waad mahadsantaha maxamed dhegeystayaashana waa mahadsan yihin codka noo soo duubay labadan beri iyo toddobaadkanba hadalhaynta ugu badan waxay ahayd roobabkii meelo badan ka da-ay wadanka dhegeystayaal badan waxay noo sheegaan siday u rabaastaan iyo roobab guga waxyaabay ka faa-iideen waxaa kaloo jiro dhegeystayaal kale oo waxyaabo kala duwan oo xiise leh noo soo sheegay waxaa ka mid ah dhegeyste naga soo wacay qoryaaley gobolka togdheer dhegeystayaas wuxuu noo sheegay in ay yihiin dad ganacsata ah ku tiirsan ganacsiga laakiin labadan bir waxaa dhacday in doolarkii uu qiimihiisa uu hoos usoo dhaco markahoosudaco inuu sameeya marka dhegeystaas wuxuu noo sheegay in ay doolarkii uu hadeer uu maraayo sideed kun iyo shan boqol oo shilinka somaliland ah laakiin hadeer ay ganacsatayaasha ay weli ay iibinayaan ama weli ay ku ganacsanayaan doolarkii kow iyo toban kun oo doolar oo isleeyahay in ay ka ficneed in ay suuqa la jaan qaadaan oo doolarka meesha ay uu maraayo in ay marsiiyaan ayaguna kow iyo toban kun oo shilinka somaliland walaan dhegeysana codka cusmaan iyo maaragtay cabashadiisa halow asalaamu calaykum radio ergo waa cismaan maxamed cabdilaahi oo idinka soo garaacaya degmada qoriyaale oo ka tirsan gobolka togdheer walaal waxaanu ka cabanaynaa doolarkii oo jabay iyo ganacsatadii oo ku iibinaysa ku iibinaysa halkii hore ee doolarka inuu halka doolar sideed kun iyo bal maraayo shilinka somaliland ah ganacsatadana ay ku iibinayso halkii hore oo ah koob iyo toban ama toban arrintaa waxaanu ka codsanaynaa dowladda somaliland inay tallaabo ka qaado maadaama uu doolarka jabay ganacsatadana ay ku iibinayso halkii hore waxaanu ka codsanay in tallaabo naga qaado oo haddaanu nahay ka shacabkaa runtii arrintaa nalooga nalooga naxariisto runtii
waa tahay aad iyo aad ayuu umahadsan yahay cusmaan waxau inaga soo wacay gobolka togdheer haatanna bal cabdixamiid codka xiga ee aynooda hayso haddii a dhegeystayaasha aan la wadaagno
waxaa kaloona soo wacay dhegeyste joogo docoley cali xaaji wuxuu noo sheegay in ay ay roobabka weli sugayaan ay weli roobeysan waxaa kaloo fariintiis ku jirtay in ay gabar joogtay meel kamid a docoley inay ku geeriyootay kadib markii heli weysay daryeel caafimaad gabadhaas waxay ahayd gabar xaamilo ah waxayna u baahnayd daryeel caafimaad iyo gargaar marka waxay heli weysay adeegyadaas waxayna ku dhimatay isla deegaankaas marka waxay u baahan yihiin dadkaas adeegyo caafimaad iyo daryeel dhallaanka iyo caruurta iyo hooyooyinka waa tahay bal aan isla dhegeysano codka dhegeystahaasi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu raadiyoku magacii waa alxaaji oo kusoo dhegay dooley gobolka galgaduud degmada dholey hadda roob la-aanta ka jirta dadku waxay u guurayaan deegaano ka durugsan si xoolahooda iyo dadkaba ay u helaan biyo iyo daad xoolaha iyo dadkaba marka roob la-aantaas waa ka jirta kuleyl aaga jiran degmada dholey deegaanaha hooshooda intaba deegaano ka tirsanna qaybo kamid ah roob baa laga helay marka xoolahaas waa ka jira wax dhanka kale degmada dholey deegaanka hoos yimaada waxaa ku geeriyooda gabar xaamilaa kadib markii halkaas ay ku umashay sida la ii sheegana inay dhiilaan ay badan tahay xaaladahaas gabadhaas ugu wajahay halkaas iyadana arrintaas waa ka jirta oo dadku aad bay u jilacsan sida dumarka iyo caruuruhu haddana wakti dheer ay soo mareen oo xaalado roob la-aa iyo nafaqa daro ay ka jireen deegaanadaasi midaasina waa midaas dhinaca kale nin odaya ayaa waxaa ku agdhacay danab isaguna wuxuu soo gaarsiiyey xoogaa garaafooyina iyo juga culus waxaana la gaarsiiyey degmada cadaado oo halkaas ayana caafimaad loo geeyey marka maalmihii ugu dambeeya xalada ka jira deegaanka intaas bay ahaayeen haddana deegaanka roob la-aan baa ka jirta iyo deegaano badan oo hoos yimaada qaybo kamida waxaa laga helay roobab aan saa u tiro badnayn oo dadku ay ku deersadeen ilaahay baan ka sugaynaa inaan hadda roob helno marka xaaladahaas idin ayaa ka jira degmada ole ee gobolka galgaduud
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay dhegeystahaas inaga soo wacay duculey haatan waxaan soo gaarnay codkii ugu dambeeyey ee dhegeystayaasha alaaba waxaan soo dooranaa dhegeystayaasha waxaa wanaagsan inaan u sheegnay alaaba inaan codadka wakti aan u helin iyagoo fara badan inaan sii deeno sidaa awgeed codadka annaga oo wada dhegeysanay haddana aan soo xulanno dhowrka cod ee aan isleenahay way ugu muhiimsan yihiin marka haddii maanta dhegeystay cod aad soo duubtay aa ka dhex maqli weysa idaacadda laga yaabo inuu ku jiri doono idaacadda dambe ee beri baxaysa marka sidaa ula soco bal inoo soo qabo codka ugu dambeeya codka ugu dambeeya waa codkii zamzam oo joogto cabud waaq zamzam waxay noo sheegtay in ay roobeysteen oo roobkii si fiican ugu da-ay deegaankeedii roobkaas marka oo waqti dheer la sugaayay haddana wuxuu sababeeyey dhibaato kala duwan wuxuu barakiciyey dad ka mid ah dadka deegaankii degnaa qaxootiga ahaa iyo kuwo kaleba marka dadkaas waxaa dhacday in ay alaabtoodii oo biyaha ka qaado ama derbiyadii ama guryihii ay deganaayeen markaas oo roobkii xoogiisa yani ka xoog badiyey oo saameyn uu ku yeeshay saameyn ku yeeshay sidoo kalena warbixintaas wareysi ayaanba ka henay oo waxay ku jirtay idaacaddayada maanta dhegeystayaashu ay dhegeysan doonaan balse marka hore isla dhegeysano zamzam oo maaragtay cawdwaaqi naga soo wacday islamarkaasina ay nala wadaagtay dhibaatada ka jirta deegaankaasi assalaamu calaykum waa ku sugan ana salaami reer iyo ergo waxaan joogaa magaalada cawdwaaq magacaygu waa samsam maxamed xasan ilaahay waa waabaye roob baa noo da-ay aad baan u labanahay roob bara ekaaranka waa laga barakacay guryihii qaar baa dumay xaafadihii darbiyaashii laakiin wax daba oo ku dhintay male barwaaqo iyo roob xoog leh ilaahay loo da-iyey waana wax ilaahay loogu mahad waa tahay dhegeystayaal intaasi waxa inooga eg hadalhaynta dhegeystayaasha oo aan ku wareysanayay cabdixamiid cabdilcasiis markana u diyaar garooba qeybaha kale ee idaacaddayada
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadamnimada
degmada cabudooq waxaa saameeyey roobab xoog leh oo ka da'ay dad barakacyaal ah oo ku jiray kaamamka qaxootiga ee magaaladaasi ayaa ugu badan dadka ku saamoobay sidoo kale guryo ayuu dumiyey gobo waxbarashana wuu saameeyey waxaana arrimahaasi ka waraystay mahad bashiir oo ah agaasimaha raadiyo samakaab oo ku sugan magaalada cabudwaaqa waxaan marka horena weydiiyey bal inuu warbixin inaga siiyo saamaynta roobabkaasi iyo khasaaraha ay geysteen socdaal oo saameyn weyn ku yeesheen ganacsiga magaalada xeryihii qaxootiga barkacyaasha ama kaamamkii magaalada qaarkood iyadoo kaamamka qaarkood ay biyo magaranaysaa meelihii ay ahaayeen loogaba guuray oo dadkii kaamka sida hadda xurfada oo kale kaamka baligaras oo kale iyo weliba kaamam kale inkastoo anigu labadaa kaam aan tegay ay noqdeen kuwo guud ahaanba cooshadihii iyo weliba jiingadihii kale ee ay ka dhiseen hay-aduhu looga wada guuray biyahaas awgood marka ee saameynta ugu badan guud ahaan magaalada markii laga tago ma saameyn gooni ayay u geysteen dadka ku sugan kaamamka qaxootiga ee magaalada cawdwaaq socdaal oo saameyn xoogla ayay ku yeesheen waayo markii aad ay qofkan uu hoygii iyo weliba gogashii iyo wixii yaraa ee uu nolol ahaan uu isticmaalayay kulli ay dee kala tagaan sidaan kusoo aragnay kaamka xufada oo kale oo qofku naftiisa mooye wax kale uusan gurigii u deganaa uusan kala bixin wax qoya iyo wax ay kala tagaan biyuhu ay noqdeen waa dareemi kartaa saameynta ay ku yeesheen sidoo kale kaamka waxyaabaha aadka u muuqday waxay ahayd ama intaa kaam ku sugnana looga sheekeeyey anu kurgelayna xaaladahooda in dadka qaarkood xataa mararka qaarkood ay habeenimadii dhacday in nafo dad ama caruur iyo hooyooyin ay halis u galaan biyahaas awgood kadib markii ay biyihii noqdeen kuwo sare ama joogooda sare ay noqdeen kuwa aada u qaadan oo ayna noqotay hooyo walba inay magaranaysaa wixii awooday ay haabato marka saameyn badan ayay ku yeesheen oo dhinaca nolosha ah waxaa hadda xaataa ay dadkii goobta ama xurfada oo kale kaamka xurfada oo kale ka cararay ay degeen meelo cidlo ah oo geeda hoostooda markii ay ka baxeen guryahoodii ama hooyadii ay kulahaayeen xurfada ayay meel ka baxsan oo taaga si ay biyahaas ooga badbaadaan ay u carareen ama ay tageen marka guud ahaan xeryaha haddii a maaragtay aad tiradooda inoo sheegi karto inta xere ee ay saameeyeen xeryaha dhammaan horta waa ay wada saameeyeen roobku habeenimada horeysa laakiin saameynta ayaa waxay socdaalow sii kala tahay labo qolana waktigii uu roobkaasi socday wuxuu ahaa guud ahaanba meel ama taag hahaata ama meel hoose hahaatee meel walba biyo daada ayuu marinayay hase yeeshee sida hadda kaamka xurfada iyoiyo baligaras oo kale labada kaam iyo baligiish saddexdaas kaamba ayagu saamayntooda waa mid dheeri oo ilaa iyo xilligan maanta la joogo oo muddo hadda afar beriya laga joogo roobkaas weli waa kuwo saameyntooda ay taagan tahay oo hooyadii iyo weliba goobihii dadkaas ay deganaayeen aysan ahayn mid ay magaranaysaa ay degan yihiin ama ay ku laabteen oo biyihii baa weli sidooga buuxa khasaarihii uu habeenimadii u geystay taasaa usii dherilaya xilligan ayaga halka kaamamka kalena ay saameyntu habeenimadaas ay lamid ahayd oo khasaaraha uu wada geystay hase yeeshee ayagu waxay dheeriyiin ilaa xilligan inaysan hooyadoodii ku laaban ma jiraan goobo waxbarasho ama caafimaad ama goobo ganacsi oo ay saameyn ku yeesheen roobabku
soodaalow lama soo kobi karo xarumaha waxbarashada ee kaamamka laftigooda waxay aada ulahaayeen xarumo waxbarasho sida iskuulo bay lahaayeen yaryar oo ardada kaamamkaasi ku nool ama ciyaalka wax lagu bari jiray gebi ahaanba ayagu ilaa iyo xilligaani waa xiran yihiin kaamamkaasi sidoo kale ganacsiga magaalada baa aada saameyn buu ugu yeeshay maalmihii uhoreysay labadii beri uhoreysay inkastoo haatan uu aad dib usoo laabanay ganacsiga magaalada uuna furmahayo laakiin maalmihii uhoreysay saameyn ayuu ku yeeshay oo waxaa haataa habeennimadaas khasaare beeyey in dukaamadii ama meherdaha qaarkood oo biyuhu ay galaan ayna noqdaan kuwa raashin hadday noqoto iyo badeeco dukaamada yaalay ay intooda badan qooyaan
goobaha waxbarasho ee ku yaalay iskuullada
maadaama raxmadaas ay tahay mid eebe buu oga mahad celinayaa ayadoo khasaaro ay tahay midaas dukaamada qaarkood inay galaan ganacsiyada iyo iskuulladaas in ay xireen
okay goobaha waxbarashada ee saameynta ay ku yeesheen roobabka ee ay sheegtay inay ku dhex yaaleen kaamamka qaxootiga waa goobo noocee ah bal haddii ay noo tilmaanto
socdaalow kaamamka goobahaas waxa weeye waa goobo waxbarasho oo sida dugsi hoose oo hay-ada sef iyo weliba hay-ado kale ay caawin jireen halkaas wax lagu bari jiray ardayda ku nool kaamkaasi ama caruurta maadaama ay u baahan yihiin mustaqbal iyo waxbarasho sidoo kale waxa ay ka samaysan yihiin intooda badan ramaale ama dhis qof walba sida u yaqaano oo maahan kuwo haataa haddii roobku si cuslaado xamili kara oo halis ugu jira inay dumaan waaye maadaama ay ka samaysan yihiin dhis iyo weliba ramaali qof walba si u yaqaano waana goobo wax lagu baro ilmahaas yaryarka ee ku nool kaalamkaasi
waa wax wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahaya iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaya wasaq ah sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragta waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
waa tahay dhegaystayaal markanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka xoolaha oo alaab uu inoo soo diyaariyo islamarkaasi inuu inla socodsiiyo maxamed xasan
wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii xoolaha toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa jawaabo ku saabsan su-aalo ayna soo weydiiyeen dad xoolo dhaqata ah toddobaadyadii tegey bal haddaba aan maqallo su-aashaas waxa ay ahayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa la yidhaahdaa magacayga cabdirisaaq oo ku magac dheer madoobe waxaan ku hayaa meel la yidhaahdo tobayo xungeel aanan lahayn waxaan sheegayaa dadweynaha naga dhegaysanaya raadiyow ergo ama culimadana maqlaysa xoola aanad lahayn oo aan waxba lagugu siin oo qorxa kugu disho marka haddii aada cuntid dembi ma ku jiraan mise kuma jiro qofkii lahaana waxaad ku tiri dhib ba iga haysato xoolahan qarashkoodii soo dir wuu diiday wuxuu yihi anigu ma soo dirayo waxna iima hayso way dafira ka waran markaa ma isku kharash garayn karaa oo munaafacaadkayga iyo maka goosan karaa wixii kaleba haddaba su-aashan oo ah mid diiniya waxaan u bandhignay sheekh cumar maxamed muuse oo ka mid a culimada magaalada nairobi waxa uuna ka bixiyey jawaabtaan waxaa u bannaan ha dadka isagoo kaleeto ah ha waxa ay ka qaataan ha
inuu ka qaato oo geelaas wixii u- een, dadka intaa dadka ah, dadka ujratulmidli baa la yidhaahdaa waxaa waxaa loo qiimeynayaa qofka een, ujratulmidli baa loo qiimeynaya bimacnaa dadka isagoo kale ah waxa la siiyo ha
oo mediumka ah ha een, wuu ka qaadan karaa wuu ka qaadan karaa adigu wuxuu ka qaadan karaa isagoon dee ku talax tegaynin mataqaanaaye een, si macruufa wax uga qaadanaya ha
mushaharka dadka isagoo kalea la siiyu ka qaadan karaa Ah, mushaharkaasoo kale u xisaabsan kara a sabas wuxuu lamid yahay dee nin maanta oo kaleeto fundinimo ku shaqeeyey oo aan waxba loo magacaabin marka casarkii markuu shaqadiisa dhameeyo ha
fundiyada kale inta la siiyo unbaa la siinaya aad baad u mahadsan tahay sheekh cumar aad baad u mahadsan Midli baa la yidhaha.
kaasi wuxuu ahaa sheekh cumar oo ka jawaabayey su-aal diiniya oo nin xoolo dhaqda ahi uuna soo weydiiyey haddana waa codkii xoolo dhaqatada waxaanan ku eegaynaa cimraan xasan xirsi waa gabadh toddobiyo toban jira iyada oo ari la joogta meel ah miyiga magaalada cadaado ayaan khadka telefoonka aan kula xiriiray waxaanan kala sheekaystay bal gabdhaha iyo doorkooda ku aadan dhaqista xoolaha runtii barnaamijka radio erga ee xoolaha waa barnaamij aada iyo aada u qiimo badan Een, barnaamijyadeeda dhanba waa daneeyaa laakiin waxaa si qaas usii daneeya barnaamijka een, xoolaha Waa- waa malaynaa inaa hesheen hadda ka horna fariinta ay nisoo duubay Een, adigu idinku xoola ma leedihiin reerkiina bal iga war annaka waxaa noo jooga afartan ari laakiin ariga waxa waxaa nooga dhacayeen cudurka oo loo yaqaano weyni oo loo yaqaano oo ariga oo shabeeco indhaha isku dayaya neefka isagoo neefka ku fac badan oo dareereynin oo iska dhooban waxyaalo badan ma adiga ma raacdaa oo ma xanaanaysaa ha aada iyo aada boqolkiiba boqol waa xanaanaya ariga ani waa raacaa in badan bal i- ariga waa macnaha meesha hadeertaan roobabkii gugaanooda oo maasha allah waa hadeertaan waa soo wanaagsanaanaysaa xaaladda subaxii markaad ariga foofiso ilaa maalintii ilaa fiidkii aad soo xerayso bal waxa intaa maalintaa aad qabato aad ariga la joogto wax iiga sheeg ari dhibaato badan uu leeyahay sidaad dareemi karta adigaba een, ari markaa raacdid waa iska dilayaa afar labaatanka maanta oo dhan ma celi kartid waa ku dhibayaa waa oo meel oo baadiya oo dhib kaliya ah ariga kaaga darsamaya dhibaato badan uu leeyahay karta laakiin hadeertaan maasha allah roobabkii juga noo daayay xaaladeena waa soo wanaagsanaanaya Een, marka aada iyo aada boqolkiiba sagaashan arigeena oo hadeertaan inkastoo oo cudurkaas oo shabeecada loo yaqaano uu naga qabo waa noo fiican yahay hadda maasha allah adigu weligaa wax ma barata haa aada iyo aada waa bartay een, iskuul oo hadda ka hor deegaamada hoos yimaada magaalada cadaado deegaana wax ka bari jiray diskiin waa bartay marka wax ma qori kartaa ma akhriyi kartaa haa aada iyo aada waa qori karaa far soomaaliya okay hadda marka aad ila hadlayso ma arigii baa ku dhex sugan tahay may hadeertaan aniga xaafadaa joogaa laakiin arig waa soo hariyey saaka soo doonay waa soo hariyey lixdii saaca ka imaaday hadeertaan xaafada jooga waa aadi rabaa adiga markay dhacdo hadeer waa sagaal saac markay dhacdo tobanka saaca aadi rabaa hadda abaartii waa idinka jabtay een, ka haween ahaan ama ka gabadh ahaan gugii hadduu da-ay maxaa qabataan Een, wax aan qabano ma laha sida adiga bahreyn kasta waa qof xool dhaqataa oo subaxdii ari raacaayo oo fiidkii maalintii intuu soo hariyo haddana galabtii goynaayo oo haddana soo hoynaayo dhibaatadii le waa fahmi karta ani waxa wax aan qabto ma la arko arigaas ahayn ahaan anaka marka ka hadlayno een een ariga raacayda subaxdii harkiyaa soo harinaysa isna galabtii oo ku laabanay fiidkiyaa keenaya guriga halkiisaa qabana wax la qabana hadda malaa meesha magaalo maahan waa meel baadiya aada u dhib badan waxbarasho ma jirto sidoo kale waxbarasho la-aan aada iyo aada hadeertaan oo nasoo wasaada inkasta oo laba kun toddobiyi tobanka laba kun lixi tobankii aan dugsiya waxyaala noocaasa dhiga jirnay Een, mi- miyaa la iska daayey marka xilliga barwaaqada waa tii habeenkii oo kale ciyaaraha iyo ma la iska daayey hadda waa mahadsantaa walaal een, hadeertaan say u badan tahay meeshaan oo baadiya annaga aan degana dulas waa jirtaa een, waxa yar yar oo gabdhaha ninkiinta isu tagaan oo caawa dhan gabdhaha meeshaas ay iska joogaan ree baa la muudayaan meel oo farxad weyn oo goob ah laakiin annaga hadda wax ciyaara ee iyo wax midadaala iyo midna ma haysano taasi waxay ahayd cimraan oo ah gabadh xoolo raacato ah oo ku sugan miyiga magaalada cadaado waraysigaas ayaanan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii xoolaha maanta fadlan haddaad tahay xoolo raacato aadna danaynayso inaad ka qayb qaadato barnaamijkan xoolaha ama aad danaynayso in aad su-aal caafimaadka xoolaha ah soo weydiiso dhakhtar xoolaad noogu reeb fariintaada oo cod ah lambarka gaaban laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع ألفان ألفي ألوف ثم مع ألفان يوم الخميس عصرها المجيد فسد غم والقائل الهجران سميتها بحلية الأذان طمنتها في السر والإعلان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع ألفان ألفي ألوف ثم مع ألفان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع ألفان ألفي ألوف ثم مع ألفان
haatana dhegaystayaal waxaanu isla soo gaarnay gabagabada idaacaddayada waxa aad markan ku soo dhowaataan barnaamijka tacab
toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa iyadoo roobabkii gugu ay ka daaheen waddanka intiisa badan ayaa wasaaradda beeraha ee somalilan waxa ay ku boorinaysaa dadka beeralayda ah inay wakhtigan roobabka da'ay ka faa'iidaysan karaan axmed muumin seed waa wasiirka beeraha ee somalilan waryaheena magaalada hargeysa eliyaas cabdi cali ayaana waxa uu ka waraystay bal xaaladda roobabkan daahay iyo sida ay beeralayda u saamayn karto saddex iyo toban maalmood gudahooga laga bilaabo labiyo tobanka bisha shanaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka ilaa shan iyo labaatanka bisha shanaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka waa wakhtigaas wakhtiga imika hadda shinida dhulka lagu shubaya ay dadka beeraleyda ka faa'iideysan karaan wakhtiga imika inaga tegayo waa waa waa diraacdii ay dooga xoolo cunayeen badhaysi way inaga tegtay laakiin imika gubbood baynu ku jirnaa gubboodka waxaa weye raashinka ah ayaa la beeraa intaas toban saddex iyo tobanka cishana wax kastoo dhulka lagu ridaa wuu soo biqlaa ma booshiga dhulka lagu ridaa runtii meelo badan buu imka yurub ka daay booramuu ka daay dilawuu ka daay gebilawuu ka daay quljaduu ka daay eergaabuu ka daay caynabuu ka daay eelafuu ka daay xudunwuu ka daay daraweynewu ka daay cadaadlewuu ka daay balogubadlewuu ka daay wajaalowuu ka daay sheekhuu ka daay waraabeeyuu ka daay gacallibaaxuu ka daay allaybaduu ka daay magaalo caduu ka daay sallaxlewuu ka daay botorwuu ka daay laasada cawuu ka daay taysewuu ka daay xaaji saalax wuu ka daayay marka runtii dhulkaasoo dhan imilooyinka roobabku ha kala duwanaadaan laakiin meel walba roobkuna runtii wuu taabtay laakiin wuu kala badan yahay roobkaasi oo meelaha inta badan iminka ugu badan yahay galbeedkan uu ku badan yahay ilaa xalay muxuu ahay saadaashay hadda iminka noo sheegayso wuxuu ka dahay laascaanood oo meelaha aadka muxuu ahay roobkaan uga dareemaynaa marka dadka runtii dadka beeraleyda ah ra-isul somalilan meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa oon ku boorinayaa inay inay saacaddan iminka laga bilaabo ay dhulka hoos ugu foorarsadaan ay ka faa'iidaystaan dhibicda daaysa waayo dhibicda roobka ee dhulka cirka ka timaada ee dhulka ku tixdaaba waxaynu u baahanay inaynu ka faa'iidaysano saa darteed waxaan leeyahay dadku waa inaad ka faa'iidaysataan oo aad dhibicda roobka ee dhulka ku daaysa waa inay ka faa'iidaystaan waxaa jira iyaduna oo runtii saan ku sheegayo waxa nagu waxa dhacay wakhtiyo hadda iminka cimilada isbeddel baa ku dhacay waayo wakhtigii roobkaan ku baranay ma da'ayo wakhtiyo kalena wuu da'aya marka cimilo iska digaa dhacay wuxuu keenay jahawareer buu dadka ku keenay beerleyda ah dadku inta badan waxay soo diinayaan xaggee loo socdaa see maxaa la yidhi marka runtii waa waa waa waxyaaba iyada lafteeda dadku dee aan ku warweyno waa waa xagga ilaahay ka yimid xagga bini aadamku awoodu ma leh marka roobkaasi wuu inaga baaqday runtii waan ku celinayaa diraacdu hadda roobka aynu ku jirnaano gumbood gumboodka waa xilligan gumboodka waa inaynu ka faa'iidaysanaa oo ay dadku beeraha ku foorarsadaan wixii awood wixii muxuu ahaayey qof kastaba awooddiisa waayo dadku qaar awr bay ku qotaan qaar dibi bay ku qodaan qaar dabeeray ku qodaan qaar cagafye ku qodaan dibidani wuxuu leeyahay qar dibi qura qarka waxa la dibiga qura qaarna qindi bay leeyihin waa laba dibi maga la isku xidha marka qof kasta oo beeraleydiiba siduu doonayo siduu rabo siduu rabo inuu wax ku soo saari karo waa inuu kusoo saaraa u dadaalaa annaguna ku xukumadaa wixii awoodayada waanu garab taaganaha marka wasiir roobkan ilaa iyo hadda dadka beeraleyda ah deegaanada uu sheegtay ka dahay maxaa laga beero hadda la beeray
runtii roobka waa waa bilow dadku markii hore muddadii hore ee roobka hore ee diraacdee baaqday dadku inta badan ay badhisada ku qodeen ma ku baaqday dabeedna dadkii waktigii ay barteen roobka horema ku dii waayey way dadku waxaa ku jeestay rogaal rogaal baa loo jeestay dhammaan ama ha noqoto wasaaradda meelahan gacanta ku hayno ama beerleyda dhammaan dadku rogaal bay u jeesteen marka ciidda rogaalku waxa weeyaan waa caragadis baa dadku inta badan Soomaali gobolka qaar u yaqaanaan caragadis baa lagu jiray dabeedna rogaalkii hadda imika markuu roob ku da'ay hadda loo jeesanayaa in siirkii dhulka lagu shubo oo la sirjineeyo si looga faa'iideysto dhibicda biyaha hadda da'aysa kalsooni intee leeg baa markaa ku qabtaan in dhibicdaas iminka da'aysa dalagan iminka la beeraye maantaba aan weli bilaabmin uu ku bixi karo horta wax walba gacanta ilaahay bay ku jiraan laakiin haddii shaygu uu helo roob hadduu helo u baxaya dadka beeraha beeraha roob roobka sugayaan anagu runtii wadamada ku jirna wadamada ka midkaa baan ku jirnaa marka roobkuna waa wax gacanta ilaahay ku jira marna waa da-aya marna waa qaadaya laakiin alxamdulilah ilah waxaan ka rajaynaynaa roobkan hadda bilaabmay iyo iyo iyo karantoo idna soo socon iman doonto waqtigeegaba oo inta diraacda un xagaaga inta xagaaga kulaylka oo iyaduna ku beegan shan labatanka bisha shanaad ilaa ilaa shan iyo labaatanka bisha lixaad oo xagaacadda la yidhaahdo oo wakhtiga ay soo baxda cedeed aada u kululi taasina iyadna meesha way ku jirtaa way dambaysaa taasi marka iyadu xilligaasi wakhtigaa wakhtigaa waxa weye wakhti kul weeye roobabku mararka qaarku way da-aan laakiin roobabkaasi inta badan waxaa la yidhahdaa un waa biyo waxay dadku u isticmaalaan inay yidhahaan hibraayo roob baa ka da-ay marka maanta halkaasaa laga biyo cabaya un baa la yidhaha waxba kuma soo baxaan inta badan laakiin waa lagu soofaa biyo cab baa laga helaa marka taasina waa waa waa waa waa in dadku ku talagalaan waqtiyada saa loo kala barto marka runtii ilahay waxaan ka rajaynaynaa in roobka iminka da ayaanu ka faa'iidaysan awoodayada waan anagu waan shaqaynaynaa waan dadaalaynaa laakiin wax walba waxay naga xidhaya haddana gacanta ilaahay maadaama aan rabno dhibicda dhulka ka cirka ka imansa inaan wax ku beerno gacanta ilaahay bay wax ku jiraan laakiin anigu ka wasaare beer ahaan iyo ka iyo ka beer ahaanba waxaanu waxaanu aada heegan u galaynaa waanu ku dadaalnaa in dhibic kasta oo dhulka oo cirka kasoo teeda dhulka markay kusoo dhacdo inaanu ka faa'iidaysan karno ama aan daaq uga faa'iidaysano xoolaad calaf xoolaad ama aanu uga faa'iidaysano waxay dadku cunaan inaanu ka faa'iidaysanaanu diyaar una haddii ilaahdo sacaadatul wasiir beerihii hadda dadkii roobabaa u da-aya markii horena dadku way ka niyad jabeen maadaama roobkii waktigii ay u barteen shan iyo labaatankii bisha maarij uu dib uga dhacay oo hadda laga joogo muddo shan iyo konton maalmooda waktigii uu roobkaasi ay heli lahaayeen dadkii bal ka waran iyo xaaladii beeraleyda iyo biyo la-aanta haysataa beerihii
runtii waa taan ku sheegayo oo de way jiraan xaaladii dadku ay markii hore waxayd bisha saddexaad shan iyo labaatanka roogu bilaabmayey haddana maanta waxaan ku jirnaa bishii bishii shanaad labiyo tobankii intaa cisheed sheegayso ayaa runtii u dhexeeya way jiraan muxuu ahaayey biyo yaraantan iyo dhibaatooyinka dadka beeraleyda dareemayaan waanu la dareemaynaa laakiin iminka saacadda iminka aynu joogno runtii waa waa si fiican buu roobka u bilaabmay marka roobka iminka inoo bilaabmay sidii looga faa'iidaysan lahaa un baan dadka ku boorinaynaa wixii hore inaga tegey dee wuu naga tegey oo iyadu taasi ka dabateg ma leh roobkan gugu hadda waa gabaabsi oo saddex bilood baa xilli caadiyanu inoo dii jiray innaga bishii saddexaad iminkana waxaa la geli doonaa bishii lixaad oo waa gabaabsi bal ka waran intee baa is leedahay dadku way ka faa'iidaysan karaan haddii ay iminka bilaabaan dadka laftarkooda waxay iska sugayaan gaadiidkii oo cagaftiiba in badan isticmaalaan bulshadeenu sanadii u dambey intee baa is leedahay way ka faa'iidaysan karaan roobka haddii intaa iminka aynu ku jirno inoo do-o dhowr laba weeg ama saddex weeg oo dambe hadduu roobku sii socdo waxaa iminka dhulka lagu ridaa waa lagu goosan karaya oo ku baxaya kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee somalilan axmed muumin seed oo aan maanta ku soo qaadanay barnaamijkeenii tacab ee arrimaha beeraha
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migaartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini-aadamnimada
jirka waa ergadaydii